maalin wanaagsan dhammaantiin waa khamiis bisha sebteembar ay tahay labaatan iyo sideed sanadka labada kun iyo labaatan iyo saddexda magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mid a dowladda federaalka ee dalkan australia oo ku dhawaaqday inay isbeddel ku sameynayso qaab dhismeedka militariga dalka bremiyaaradda cusub ee gobolka victoria jasinda allenna maalintii u horreysay ayay xafiiska qabatay dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday isbeddel ballaaran oo lagu sameynayo qaab dhismeedka militariga dalkan dowladda ayaa go-aamisay inay hirgeliso talooyin muhiima oo loo soo jeediyey kadib daraasad lagu sameeyey difaaca dalka australia daraasadan ayaa lagu sheegay in dibu habeyn ballaaran loo baahan yahay in lagu sameeyo ciidanka qalabka sida ee dalka bremiyaaradda cusub ee gobolka victoria jasinda allen oo maalintii ugu horreysay xafiiska qabatay ayaa sheegtay in haweenka siyaasiyiinta si ka duwan ragga loola dhaqmo sababtuna ay tahay in hoggaanka sare aysan marar badan soo qaban jasinda allen ayaa loo dhaariyey inay noqoto bremiyaaraddii afartan iyo sagaalaad shalay oo arbaco ahayd kadib markii daniel andrews uu ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilayo miss allen oo ah bremiyaaradii afartan iyo sagaalaad ayaa sidoo kale noqonaysa haweeneydii labaad oo bremiyaarad ka noqoto gobolkan kadib joan kenner oo bremiyaarad ahayd intii udhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa sagaashan iyo labadii xisbiga greenka ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay qaado tallaabo weyn oo geesinimo ah kadib markii dhammaan tobanka jaamacadood ee ugu sarreeya dalka australia ay sanadkan geli waayeen liiska sare ee waxbarashada ee caalamiga ah ee sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarka liiskaas oo uu soo saaro joornaalka times la yiraahdo jaamacadda melbourne ayaa noqotay tan ugu sarreysa jaamacadaha australia marka la fiiriyo iyadoo gashay heerka ama liiska soddon iyo toddobaad ee caalamka hoosna u dhacday saddex boos iyadoo sanadkii hore gashay markaasi soddon iyo afar monash ayaa australia labaad ka noqotay halka caalamka ay ka gashay konton iyo afar iyadoo jaamacadda sydneyna ay lixdamaad caalamka ka gashay dowladda federaalka ayaa meesha ka saartay inuu jiro qorshe ay ku kabayso qiimaha shidaalka iyadoo uu cirka isku shareerayo qiimahaasi tan ayaa imanaysaa kadib markii shalay lasii daayay xog tilmaamaysa in qiimaha maciishada uu sii kordhayo iyadoo qiimaha batroolku uu sagaal dhibic hal boqolkiiba kordhay halka gaasku labiyo toban dhibic sagaal kordhay halka korontadu ay labiyo toban dhibic toddoba boqolkiiba korodhay boqolaal qof ayaa isugu soo baxay qabuuro masiixiyiintu ku leeyihiin magaalada hamdaniya ee waqooyiga dalka ciraaq si ay uga qayb galaan aaska dadkii naftooda ku waayey dabkii ka kacay hool uu aroos ka socday naxashyo maryo cadcad lagu soo xardhay ubaxyana dusha looga sharaxay ayaa mid mid qabuuraha loogu sii waday saadaasha hawada berita oo jimcaha melbourne waa cadceed iyo labaatan iyo lix halka sydneyna sidoo kale ay cadceed iyo labaatan iyo toddoba tahay halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayey eber dhibic lixdan iyo afar senti oo doolarka mareykanka ah